بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى درسي أنا أو نقول يا درسي سديداد وكم ذا سلسلة aynu kaga hadlaynay siyaamka waxaynu ka soo baxno inagu dambaysay afurkii mar haddii la afuray marka camalka ku xiga waa salaatu taraawiix wa salaada markaa qiyaamu ramadaan la istaagayo fadaa'il badan bay leedahay oo aada iyo aada u fara badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inagu booriyey man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbi qofkii bisha ramadaan qiyaamka la yimaada oo sooma maalintii intuu soomaado haddana habeenkii markaa waxa weeye salaadii taraawiixda u istaaga oo ilaahay daraaddi u tukada ashar fara badan iyo wanaag fara badan buu helayaa dembi dhaaf fara badanna waa helaya haddaba markaa salaada taraawiixda oo la tukado oo jamaacada lagu tukado ama fardina loo tukado labadaba waa banaan tahay oo qofku keligiina waa tukan karaa jamaaca ahaanna waa ku tukan karaa laakiin jamaacada wanaagsan in lagu tukado oo masaajidka la isugu yimaado qiyaamu ramadaan marka oo taraawiixda fadaaisheeda faraha badan ka bacdi oo aan la soo koobi karin oo waxay gudagelaysaa qiyaamo leylkii aada iyo aada nebigu inoogu booriyey oo intaasoo aayadood inagu booriyeen oo dadka wan wanaagsan sifaadkooda ay ka mid tahay inay habeenkii istaagaan oo ilaahay daraaddi u tukadaan ayay marka soo gelaysaa magacyo badan bay leedahay qiyaamu leyl waa la yidhaahdaa oo waa loo isticmaalaa qiyaamuleyl taraawiixda taraawiixna waa la yidhaahdaa qiyaamu ramadaan waa la dhahaa tahajud waa la yidhaahdaa intaba waxa weeye macnaha loo jeedo waa salaada la tukanayo cishaa marka la tukado oo waxa weye intaan markaa kabacdi suxuurta la gaarin marka caadi ahaan qiyaamuleyl waxaa la yidhaahdaa sanadka oo dhan habeenkii markii la tukanayo qiyaamu leyl baa layaha ama salaatu leyl soonka laakiin marka la joogo taraawiix baa la yidhahdaa haddii gelinka hore laga tukado oo waxa weeye intaan bacdal cishada la tukado oon gelinka saqda dhexe intaan la gaaro haddii la tukado taraawiix baa la yidhahdaa haddii aan xilligaa la tukano dib inta loo dhigo la tukado waktiga dambe oo gelinka dambena tahajud baa la yidhaahdaa dadka qaar baa marka waxay moodaan inay laba salaadood kala tahay waa isku hal salaad wey oo tahajud iyo taraawiix waxaa loo jeeda waa hal salaad wey waynuna arki doonaa rakacaadka uu nebigu tukan jiray calayhi salaatu wassalaam awalan marka ugu horreysa qodobka ugu horeeya mashruuc inay tahay oo ay bannaan tahay oo ay tahay sunnihii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaynu caddaynaynaa awala waa mashruuc salaatu taraawiix weliba waxaa mashruuc ah oo la sharciyeeyaa in lagu tukado jamaaca oo masaajidka lagu tukado xadiidkii caaishaana daliil u ah waxay tidhi anna rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam kharaja leylatan fii jawfi leyl habeenkii habeenbarkii markay tahay ayuu nebigu soo baxay calayhi salaatu salaam gurigiisa ka soo baxay macnaha cishihii markii la tukaday oo la iska seexday ayuu habeenbarkii soo baxay oo xilligii tahajudka markaasuu wuxuu yimid masaajidka gurigiisiisa ka soo baxay way ku dheganaadee guriga caaisha masaajidku soo galay fasalla almasjid fasallaa fi lmasjid masaajidka ayuu ku tukay salaadii awal salaatuleyka guriga ku tukan jiray waa ramadaan ayuu masaajidka ku tukaday oo markii hore waxay ahayd in qof walba gurigiisa isaga tukada nebigu masaajidkiibuu guri masaajidka ku tukaday rag baa arkay nebigiiba masaajidka ku tukanaya markaasay la tukadeen waa habeenkii koowaad waagii markuu baryey ayay dadkii ugu sheekeeyeenoo warkii baa la isgaarsiiyey oo raggii nebiga la tukaday ayaa waxay idhahdeen xala nebigaan la tukanay oo masaajidka ula tukanay habeenkii labaad baa dadkii soo bata oo yidhaha nin walba nebigaa la yidhaha la tukata waa la soo bata nebigaana markiibuu soo baxay waa tukaday rag badan baa la tukaday magaaladii o dhan baa subaxdii maqashay oo isgaarsiisay waa maalintii saddexaad markaasay waxa weeye laba jeer markii la tukaday ayay soo bateen haddana habeenkii saddexaad aad bay usoo bateen waa soo baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tujiyey saddex hameyn markuu saa u tujiyey ayaa habeenkii afraad masaajidkiiba soo buuxsanay oo meel la kala istaaga la waayey nebiga ma soo bixin gurigiisuu isaga tukado iska fadhiistay uma soo bixin ilaa waa uu ka baryey salaadii subax la gaadhay salaadii subax buu usoo baxay raggiina habeenkiina masaajidkaa la fadhiyey oo nebigaa la sugayey isaguna uma soo bixin nebiga calayhi salaatu wasalaam markii salaadii subax la aadimay ayuu salaadii subax usoo baxay salaadii buu tujiyey oo gurigiisu nebigu isaga tukaday habeenkii uma soo bixin ilay masaajidkii waa soo buuxsan oo saxaabadii cidma maharin gurigiisuu isaga tukay salaadii subax markii uu tujiye dadkii ayuu ku soo jeedsaday markaasuu qaala waxa uu yidhi ama markuu tashaahudkii la yimid uma qaala amaa bacd ka bacdi miya inahu lam yaqs igama qarsoonayn calaya makaanakum waan idi ogaa oo waan idiin jeeday inaad masaajidka joogtaan igama qarsoonayn ee waxaan idinku soo bixi waayey waxaan ka baqay walaakin khashiitu waxaan ka baqay an tufrada calaykum in idinku waajibiyo fatacjizuu canha aad ka caajistaan oo waxaan ka baqay haddii hadda aan wado ramadaanko dhan he in laydinku waajibiyo oo laydinka dhigo wujuub ila awal sunnay ahayde in waajib laydinkaga dhigo ood markaa ka caajistaan ayaan ka baqay sidaa daraaddeed ayaanan idiis idinku soo bixin imaam albukhaarigi ayaa welinaya xadiidka haddaba sidaas ayuu nebigu dhintay calayhi salaatu wassalaam imaamu muslimna waa welinayaaye iyagoo markaa guryihiina ku tukada oo guryahooda isaga tukanaya fa tuwufiya nabiyu sala la sl nabigu waa dhintay alay sla waa la oobsaday walamru calaa dalik iyagoo nin walba gaar isaga tukado oo nin walba gurigiisa ku tukado oo aan masaajidka la isugu imaan oo aan loo soo bixin taraawiixda oo qof walba gurigiisa ku tukada oon jamaaca jirin ayuu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam leanna sababta uu nebigu ka baqay maxay tahay in lagu waajibiyo oo nebigu raxiim buu ahaa ummadda u turaya wuxuu ka baqay haddii uu waxa weeye joogteeyo in la yidhaahdo waajib weeye hadda kadib leanna waad awoodaan oo waad imaan ka dhaan waajib sida salaadaha faralka oo kale falamaa laxiqa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ilaa rabbih markuu nabiga calayhi salatu salaam dhintay oo ilaahay xaggii loo oobsaday oo loo ilaahay xaggii u gadoomay oo la oobsaday oo waxa weeye shareecadii ay istaagtay ilay waxii dambe soo degaya ma jiro shareecadiina waa kamilantay khashiyo dambe oo laga cabsanaya ma jirto in waxa weeye waxii dambe soo dego leanna nebigii dhimay waxii uu kusoo degayey xilligii cumar ibn khadaab markay ahayd xilligii abubakar saasaa gaarab baa la siga tukan jiray cumar ibn khadaab baa habeenkii dambe wuxuu soo galay isagoo amiir almu'miniina masaajidka iyagoo ninba meel isaga tukanayo oo furaadaa loo tukanayo qof walba gaar u tukanayo markaasu wuxuu yidhi ila hadda waxyi laga baqi maye hadda waajibnimo dambe ma jirtee nebigii dhimaye alla yidhaha haddaan jamciyo marka oo saddexdii habeenoo nebigu tujiyey sidii u tujiyey aan ka dhigo oo imaam aan u sameeyo taasaa khayr badan wuu isku keenay iyagii oo dhan ayuu isku keenay marka innii araa buu yidhi waxaan arkaa law jamactu haaulaa'i calaa qaari'in waaxid haddaan imaam waaxida kuwan u sameeyo inay ka khayr badan tahay lakaana amthal taasaa wanaagsan intii qofo meel ku tukan leh leanna hadda nebigiina waa dhintay waa wujuub damboo laga baqayana ma jiro uma cazama wuu go-aansaday arrintaas wa amiiru lmu'miniin waa khulafaa uraashidiin buu ka mid yahay layna amray inaynu raacno fa jamacahum wuxuu ku jamciyey oo uu imaam uga dhigay ubay ibni kacab alaawiye ibni kacab ubay ibni kacab iyo samiim ibni awsi daari ayuu amray oo yiri tujiya oo imaamuu noqdo qoraa ahaa oo qur-aankaada ifdisanaa sidaas ayuu werinayaa imaam albukhaari marka halkaasay ka bilaabatay salaatu taraawiix in bacda nabiyi jamaaca ay noqoto marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sunneeyey oo bidca ma aha salaatu taraawiix sida ay dadka qaarkood ku khaldaneen oo cumar bn khadaab markuu yidhi nicma albidcatu haadi macnaha jamcinta uu jamciyey oo la joogteeyey buu ka wadaa inay nebiga ka dambeysay laakiin nebigu saddex hamayn isagaa sharciyeeyey saddex hamayn ayuu jamaacadka ku tujiyey mar hadduu saddex hamayn ku tujiyey uuna ka baqay wujuubkii wujuubkiina uu meeshii ka baxay oo wax dambeo la waajibinaya jirin cumar ibn khadaab baa markaas saa u jamciyey waana sunnihii layna amray inaynu ku dayano khulafaa raashidiin marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa inay mashruucu tahay salaatu taraawiix rag iyo dumarbana waa imaan karaan waana la tukan karaa jamaacaana loo tukanaya gelinka hore in laga tukada waa bannaan tahay gelinka dambe in laga tukadana waa bannaan tahay labadaba waa wax bannaan wey waay qodobka labaad waxaan ku soo qaadaynaa oo salaatu taraawiix ka mid a halkaa qodobka koowaad mashruuc inay tahay baynu ogaanay qodobka labaad cadadka ragcadaha la tukanayo intee dhan yihiin qof walbama intuu rabu iska tukanayaa si cadad baa jira loogu talagalay oo nebiga lagaga dayanayo horta culammada waa isku khilaafeen khilaaf badan baa ku jira oo waxa weeye aathaar fara badan ayaa waxa weeye maaragtay isugu khilaafeen ma koob iyo labaatan ba ma koob ma koob iyo toban ba ma saddex iyo labaatan ba ma ka badan tahay intaba waa la weriyaa laakiin aathaartaas waxaynu ka soo qaadanaynaa sunnaha saxiixa sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cumar ibna khadaab jideyntii uu jideeyey inta uu ku jamciyey dadkii uu yidhi hala tukado labadaa un baynu ka soo qaadanaynaayo saxiixa amaa waxa kale oo ka soo haray oo faraha badan oo aqwaasha faraha badan oo sheegaysa intaa ka badan waa aqwaal wada daciifa sida sheekha albani raximah llahu tacaala uu ku cadeeyey kitaabka uu ku leeyahay oo salaatu taraawiix uu kaga hadlay haddaba cadadkeeda maadaama la isku khilaafay innagu waxaynu ku gaabsanaynaa oo oon saxiix u aragnaa inay tahay koob iyo toban ragcadood waa sideed ragcadood oo laba laba loo tukanayo iyo saddexda witrigaa saddexda witrigaa markaa waa saddexda ugu dambeeya ee waxa saddexda witrigaa layskuma khilaafsaa ee waxa la isku khilaafsan yahay ragcadaha hore ma sideed baa la tukanayaa se waa laga badinayaa sideed baa la tukanayaa oo laga badinmayo qofkii raba sunnihii nebiga inuu waafaqo sideed ragcadood iyo saddexda witrigaa koob iyo tobankaa ragcadood buu tukanaya waxaana u daliila qowlkii caaisha radi allahu canha ay tiri ma kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam ma ahay nebigu yaziidu mid ka ziyaadiyo ka badiya fii ramadaan ramadaan bisha ramadaan salataraawiix bay ka hadlaysaa walaa fii gayrihi iyo ramadaan waxaan ahaynba hadduuba salaatuleylba tukanayo ama taraawiix tukanayo waxa uu tukan jiray kama badin jirin calaa ixdaa cashara ragca koob iyo toban ragcadood kama badin jirin imaamu albukhaari iyo imaamu muslim baa werinay ay macnaha sideedda ragcadood oo caadiga iyo saddexda witriga intaasuu nebigu tukan jiray koob iyo tobankaa ragcadood hadday ramadaan tahay iyo haddayna ramadaan ahaynba nebigaa waynu ognahay salaatuleylku isaga inay waajib ku ahayd oo waxa weye ilaahay uu ku waajibiyey oo waxa weeye wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka ee aday gaar kuu taha ummadda kale waan xukumaa casaa an yabcasaka rabuka maqaama maxmuuda haddaba nabiga koob iyo toban ragcadood buu tukan jiray caaisha oo xaaskiisi ahay oo la joogtay oo intaas salaadiisa ka warqabtay waxayna leedahay weligii kama ziyaadin koob iyo toban ragcadood macnaha marnaba kama ziyaadin koob iyo toban ragcadood waka hadduuna marka nabiga koob iyo toban ragcadood ka ziyaadin aahaar aan sixadoodiiba la hubin oo la isku hayo oo laleeyahay saxaabiyadal baa tukaday iyo saxaabiyadal baa tukaday culamadina daciifiyeen wax la qabsada ma aha marka sidaa daraaddeed waxyaalahan ay dadku maanta samaynayaan oo waxa weye dadka qaarkood ictimaadaan kuleeyihiin caamadu xaramkaa laga tukadaa dhowr iyo labaatan hadda aafaartaa daciifka ayay qabsadeen xanaabiladu shaaficiyaduna waxay qabsadeen aafaar daciifa laakiin qowlka saxiixa ah waa qowlka caaisha radi allahu canha waxaa sii adkaynaya qowlka oo sii xoojinaya imaamu malik ayaa waxa uu ku werinayaa muwada'a waxa uu ku werinayaa cumar ibna khadaab markii uu jamciyey oo waxa weye isku keenay oo yidhi hal imaam ha ku daba tukada kulligiin inuu ubay ibna kacab iyo tamiim markuu uga dhigay imaam aimada uga dhigay wuxuu amray inay dadkii ku tujiyaan koob iyo toban ragcadood inay tujiyaan sidii nebigu uu tukan jiray koob iyo toban ragcadood inay tujiyaan waana athar saxiixa oo waxa weeye sheikh albani raximah allahu tacaala uu ku saxiixinayo waxa weye maaragtay kitaabkiisa salaad taraawiix uu ku saxiixinayo waay haddaba haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu koob iyo toban ragcadood tukaday saxaabadiina ay koob iyo toban ragcadood tukadeen cumarna uu amray in koob iyo toban ragcadood la tukado wixii kale oo la raaraadiyaa waxa weeye waa wakti dhumis iyo waxa weeye in aan lagu kalsoonaanin waxa weeye sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa weeye saxaabada sunnada imaamu malik marka afarka uu wariyey can isaa'ib buu ka warinaya ibnu yaziid qaala waxa uu yidhi amara cumar cumar ibna khadaab wuxuu amray ubay ibna kacab wuxuu amray wa tamiiman addaariy wuxuu amray labadoodaba an yaquumu an yaquuma an yaquumaa linnaasi dadka inay ku tujiyaan biixdaa cashara ragca koob iyo toban ragcadood wa qaala waxa uu yidhi marka asaa ibnu yaziid weeye oo la tukan jiray waqad kaana alqaari macnaha wuxuu ahaa ninka qaariga ah oo qur-aanka akrinaya yaqra'u mid akriya bilmi'iin boqolaal aayod macnaha qiraa'ad dheer buu ku akrin jiray oo qur-aan fara badan baa lagu tukan jiray oo aad iyo aad baa loo soo jeedi jiray xataa kunnaa nactamidu cala alcisay waxaanu ictimaadi jirnay cuska jirnay ulaha oo waxa weeye markii daalku naga bato min duul lqiyaam dheeraynta la dheeraynaayo marka in hadda waxa la dhowr iyo labaatan ragcadood baa la tukanaya aayado gaagaabana lagu tukado waa khilaafu sunna wey sunnihii waa la khilaafay marka sunnihii nabiga calayhi salatu wasalaam iyo sunnihii saxaabadaba waxay ahaayeen in qiraa'ada la dheereeyo ragcaduhuna koob iyo toban ragcadood sideed ragcadood oo qiraa'ada la dheeraynayo iyo saddexda witriga ah oo ragcadda horena sabixisa rabbi kalacla lagu tukanayo tan dambana qulaalkaafiruun tan dambana qulwallaha ama mucaawadataynka lagu darayo mararka qaarkood laakiin sideedda ragcadood oo hore in qiraa'ada la dheeraynayo oo ugu yaraan sida hadda dadka la sameeyo in aminkiiba jus lagu tukado oo waxa weye la dheereeyo taasoo kale ayaa wanaagsan laakiin in waxa weeye allahu akbarta lagu tukado qulwallaha iyo idaaja iyo la doogsiiyo oo la yidhaha hadda waxaanu tukana dhowr iyo labaatan ragcadood laba dhinacba waa khilaafeen sunnihii nebiga waa la khilaafay oo dhinaceed ka khilaafeen cadadkii waa ka badiyeen sunnihii nebiga way ka badiyeen qiraa'adiina waa ku khilaafeenoo qiraa'o dheer buu nebigu ku tukan jiray iyo saxaabadu qiraa'o gaagaaban bay ku tukadeen labadaba marka waa khilaafu sunna sida sunnaha saxiixa waxa weeye in qiraa'adana la dheereeyo cadadka ragcadahana la yareeyo oo laga dhigo koob iyo toban ragcadood wuxuu yidhi saa ibnu yaziid wuxuu yidhi boqolaal aayadood baa nala ku tujin jiray ilaa aanu daalno kamana aanu bixi jirin ilaa waagu soo dhow yahay oo waxa weye waa beriga ilaa uu soo dhow yahay waka saasaanu samayn jirnay buu yidhi sidaa daraaddeed ayaa waxa weeye sheekh albani raximah allahu tacaala marka uu ka hadlayo wuxuu leeya wax alla wixii asarkaa khilaafa asarkaa saxiixa oo maalik uu wariyey fi lmawadac aasaarta khilaafsan oo keenaysa inay ka badan latuka la tukan jiray waa aathaar wada daciifa ee sida saxiixa ah waxa weeye waa koob iyo toban ragcadood marka waxaa naftayda iyo cid walba qof walba oo muslima aan ku boorinayaa inaan la khilaafin sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam dad baa kugula dagaalamaya oo ku odhanaya waxa weeye aahaar baa jirta ama aqwaal culamaa jirta war waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan inuu qofku itibaacu sunna la yimaado itibaacu sunna sheikh hebel baa saa yidhi waxaa ka muhiimsan qowlka caaisha iyo qowl iyo ficilka cumar ibn khadaab amaa aahaartan kale oo daciifkaa oo ay qaarkood dadka ay qabsadaan oo yidhaahdaan xaafid ibn xajar ayaa xasan ka dhigay war xadi xadiidka xasanka laga dhigo mar walba waa laysku khilaafaa oo dacfibaa ku jira laakiin aahaarta saxiixa oo waxa weeye asarkaa saxiixa oo wariyey imaamu malik wuxuu caddaynayaa inuu cumar ibn khadaab amray in waxa weeye koob iyo toban ragcadood la tukado oo waafaqa sunata nabiy sal slam sunihii nebigu waafaqay hadduu marka sunihii nebiga waafaqay koob iyo toban ragcadood adiguna ha ka badinin sunihii nebiga waafaq iyo sunihii saxaabada koob iyo tobankaasaa kugu filan wa khayr lhadyi hadyi muxamedin sal l slam sunada raacana waxaa ugu muhiimsan sunihii nabiga calayhi salaatu wasalaam taas ayaa ugu habboon ilaahayna haynagu sugo hana ina waafajiyo inaynu sunihii nebiga ku dadaalno walxamdu lilahi rabi alcaalamiin